magaalada gureel ee galmudug iyo weliba laaka gebagabeeyey tartan qur-aanka kariimke oo lanqoobadii konton arday oo ku shal dareeriyey magaalooyinka gureel dhuusmareeb iyo deegaano kale munaasabadda abaalmarinta ardayda kaalmaha hore ku gali tartankii weliba ku qiybgalay xildhibaano ku tirsan galmudug maamulka degmada gurceel madasar saraakiil booliis iyo marti sharaf kale ardayga kaalinta koowaad ku gali tartanka iyo mu'asasada almuwadda waxaa qabangaabida tartankan guddoonsidey baawur nooga raaxada ee meydhahaanka la guddoonsiye abaalmarin shal duwan ah gudoomiyaha guddiga garsoorka tartanka qur-aanka kariimka sheekh cabdulaahi aadan oo ku hadlay tartankana faahfaahin kubi sodolin shalgalay kaalmo caasimadda maamul goboleedka galmudug dhuusamareeb arday ayaa ka tartamaysay oo matalaysay degmada ardayna waxay ka tartamayeen runtii degmadan gurceel aan joogno sidoo kale waxaa tartamayay runtii matalayay degmada gadoon arday ayaa tartamaysay oo matalaysay kadaalika mareer gur deegaanka mareer gurna arday ayaa matalaysay dhammaan waxaan leeyahay macallimiinta runtii ardadaas soo diyaariyey sidaa qur-aanka u akrinayay ee kalaamkii ilaahay ku tartamayay namuudajkii mirihii ay soo saareen halkaa lagu soo bandhigayay macallimiintana waxaa leeyahay allah idin barakeeyo ilaahay ajarkiina miisaankiina ilaahay subxaana wa tacaala ha ku daro sida hore loo sheegaba afar farac oo qur-aanka ah qur-aanka oo dhammaystiran soddonka juz baa lagu tartamay shan iyo tobanka juz tobanka juz shanta juz sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada gureel taliyaha booliiska odayaalka dhagankiiyo madaga kale ee ku tirsan maamulka galmudug ku qeybgalay munaasabadda iyo dhinishu ku hadlay tartanka sanadba sanadka ka dambeeya in ardadu qur-aanka aada iyo aada qof waliba iyo macallin walba iyo waalid walba oo isira ilmagaagu ha tartamo kaalin ha galo qur-aanka aada ha u barto tajwiidka iyo xifdinta qur-aanka iyo wax walba inuu ku dadaalo ayadaas faa'iidaah saas laajligeed maasasada waan u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa waxaana leenahay ilaahay agtiisa sharaf iyo karaamo ilaahay idinkaga yeelo u hambalyayn iyo bogaadin loo hambalyeeyo ardadii ka soo qayb gaadatay dhammaan tartankii qur-aanka kariimka khaasatan intii imtixaankaas ka soo baxdan si qaasa inaan ugu hambalyeyno waalidiintii usoo dhabar adeegay iyo mucalimiintii usoo dhabar adeegay intaana inaan u mahad celinno ajir xisaan allahi ka siiyo waa arrin wanaagsan waa arrin fiican insaan oo kale qur-aanka loogu tartamo ama marina lagu kala qaato waa arrin aan soo dhaweynayno waa arrin degmada gurceel run ahaantii ay ku leedahay door muhiim ah waaye gudoomiyaha mu'asasada almuwadda doctor sheekh khaliif xaaji xuseen ee gebagabadii ku hadlay munaasabadda ujeedada guud ee tartanka iyo doorka ka lata mu'asasada almuwadda mu'asasada markaan usoo laabto hadaafteeda oo camaliya waaye waxaa ka mid a maaragtay musaabaqooyinkan oo kale waxyaabaha ahdaafteeda ayay maaragtay ka turjumayaan waa ahdaafteedii ama ujeedooyinkeedii oo loo bedelay camal waa in qur-aanka maaragtay waxaa ka mid a kor loo qaado qur-aanka iyo sunnada iyo waxyeynka in maaragtay kor loo qaado ayaa ka mid a maaragtay ahdaafteeda waaweyn oo ay u soconayso kamana marna ahdaafteeda waxyaabihii kaloo nafci leh oo bulshada maaragtay horumarinteeda tacliinta xagga maaragtay gargaarka iyo waxyaabaha ku saabsan kaalmaynta maarata dadka liita abaaraha iyo wixii lamida waxyaabaha maaragtay ay aan ka shaqaynay ka mid tahay